diyaargarowga ciidul adxa almubaarak oo maalmo kaliya nooga harsan yihiin ayaa aada looga dareemayaa wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya mid ka mid ah goobaha sida wanaagsan looga dareemayo waa magaalada saako ee gobolka jubbada dhexe halkaas oo uu ka socdo diyaargarowga ciidda waxaana si gaar ah ugu kuurgalnay suuqa xoolaha halkaas oo ay dadku ka iibsanayaan xoolaha udxiyada mid ka mid ah dalaaleyda suuqa xoolaha degmada saakow ayaa ka warbixiyey sicirka xoolaha udxiyada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa sabdoo cali kheyrqabow suuqa xoolaha alxamdulilah ilaahay ah mahadle boqolkiiba boqol waaya beecay leeyihin xoolaha way gadmaayaan neefkii iigu sarreey maanta meesha ani aan joogo lagu gaday boqol iyo toban dollaraa la gaday alxamdulilah ilaahay ah ku mahadsan haddee wax mar walba aan filanno waay khayr fara badan aan rajaynayna
xoolahana inta badan aad arkayo xaggey ka soo galaan xoolaha baadiyaha laga keenaa beec kale kuma yimaadaan dadka reemiiga ah keensado annagana waan gadnaa dadka magaalada joogaan u gadnaa waa lismoodsadaa mushtaraa qaata xamraa loo qaadaa meel walbaa loo qaadaa boqolkii boqol ariga lacaguu leeyahay
qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha u safriya magaalooyinka kale ee dalka ayaa goobjoog ah suuqa saako waxaana ay inooga warbixiyeen halka ay u iibgeeyaan xoolaha magacayga waa xasan aadan cabdille samaan walaal haddaan kaaga warramo suuqa maanta maalmihii hore isbuucii hore iyo isbuucaan isku mid ma ahan isbuucii hore erga xoogo waxaad moodaa inuu yaro hoosey laakiin maanta waxaad moodaa suuqu inuu xariiro leeyahay ciidul adxa dadka aadna ariga macnaha dadka badan inta badan muraadka aad loo gadanayo maalmihii hore iyo maanta isku qiimaha maanta ka sarreeya
maanta marka imisaa la siyaa neefkii wallaahi oo ariga uu kala yahay ariga qaarkii boqol iyo toban doolar qaar lagada saaka waa arkay boqol iyo labaatan doolar qaar lagada waa arkay sagaashan doolar qaar lagada waa arkay konton doolar oo yareed wax nuxur loola gatoo la qalan karaba waa gartay bal waxaad warbixin naga siisaa adiga xoolaha aad iibso meelaha aad kala geyso maxalliga la yidhaahdaa
ariga laba nooc waayo ariga ariga dibaxo ariga weyn ee waxaan u dhiibnaa dhanka xamar ee muqdisho ariga qaarkiina waxaan u dhiibnaa dhoobley ariga hooseo lebalka hoose ee orgida yareerka iyo araamka hoose waxaa loo dhiibaa dhoobley ariga sarreeyo birimadeena waxaa aadanaa muqdisho
bal waxaad ka warbixisaa faa'iido intee la eg baa idinka soo gasho alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxaan ku joogno oo ku haysanaa asaan hadda ku biilinaa labada dhanba waa ari waa wax tabartiisa askar ma dheef badnay laakiin wax ilmaha lagu biisho waa keelna alxamdulillah ilahay baa ku mahadsan
maalmo keliya ayaa nooga harsan ciidul adxa almubaarak oo ka mid ah ciidaha ay dabaaldegaan muslimiinta waxaana allah weydiisanaynaa in uu farxad nagu gaarsiiyo